بسم الله الرحمن الرحيم waa ku mahadsan tihiin imaatinka iyo yani runtii firfircoonada idinka muuqata bahda warbaahinta gaa tihiin anigu maanta yani runtii hadal badan uma taagin uma imaan waxaan kullay ku imid oo aan idiin soo hor fariisto oo keliya bal marka hore bacdima aan safar ka imiday maantay inaan ummadda soomaaliyeed u jeediyo salaan kol iyo laaba mar haddii aan dalka kusoo laabtay una rajeeyo in soonkan soonkiisa kale ramadaankan ramadaankiisa kale bashbash iyo barwaaqa ilaahay ku gaarsiiyo dhibaatooyinka jira oo hadda ummadda soomaaliyeed haystana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ummaddiisa u naxariisto oo dhibaatada yani soo jireenka hedo sideed tobanka sano ee dul saarneed in ilaahay ka khafiifiyo oo ilaahay ka qaado uguna bedelo yani nolol tan ka wanaagsan runtii iyo nabad waarta oo yani dalka soomaaliya guud ahaanba saameysa taas markii aan ka gudbo waxaan kulley anigu wakti aan hogaamiyaha waxaan ku maqnaynay shirkii jabuuti dhawaan lagu qabtay oo ku saabsanaay dhaqangelinta heshiiskii jabuuti oo dhawaan dhex maray isbahaysiga dibxareynta soomaaliya iyo dowladda kumeelgaarka shirka isaga ah wuxuu socday todoba iyo tobankii ilaa kow iyo labaatankii bishan wuxuuna qodobo badanoo looga wada hadlayay laba guddiyaa gursaa la socotaan oo la abuuray kuna yani heshiiska jabuutina ka mid ahaa labadaa guddi waa guddiga heerka sare iyo guddiga amniga labaduba waxay labada guddida guddi kasta wuxuu ka kooban yahay labadii dhinac oo heshiiska dhexmaray xubin ka socda oo hal guddi isku amarka marka guddigii sare iyo guddigii amnigaba shirkoodii jabuut ku lahaayeen waa soo dhammaaday qodobo badan oo laga wada hadlayna waa lagu wada waa lagu heshiiyey waa laysla gartay qodobada qaar ka midana waxay u baahdeen in la sameeyo la tashi iyo dib u qiimeyn oo markaa qiimeyntaa iyo latashiga awgiis ayaa waxaa laga maarmaan noqotay shirkii in dib loo dhigo oo yani kooxo la tashigaa iyo qiimeyntaas soo sameeya ay yani la xil saaro oo dalka yimaadaan kusoo noqdaan muddo shan iyo muddo shan iyo toban maalmood gudahoodana howshaa ku dhamaystiraan warbixinta gudbiyaan kadibna hal bil kadib soddon maalmood kadib shirkii halkiisii yani oo kasii socdo oo marlabaad macnaha laysugu yimaado intii shirarkaas socdeen waxyaabihii sida gaarka ah runtii laysula ogolaaday yani waxaa kamid ahay dadaalka in la sii wado oo laba dhinac ay dadaalka sii wadaan shirarku inay sii socdaan in la gaaro yani habad suujin in la gaaro macnaha hadda laguma dhawaaqin laakiin kulley in lagu dhawaaqo waan rajeynaa shirka soo socda in lasaas dhado waxaa laisla gartay in dadaal weyn laga sameeyo waana qaabkii iyo loo dhaqanki lahayn waa laisla gartay in howlaha xagga bini-aadamnimada gargaarka bini-aadamnimada in xoog la saaro si dadka tabaalaysan oo runtii yani aada iyo aada xaalad adag ku jira gargaar loo gaarsiiyo gargaarkaas la fuudeeyo arrimaha runtii yani dhinac kastaba macnaha isku aragti laga ahaa arrimaha isku aragtida laga ahaa yani waxay ahayn waddankaas in la nabadeeyo labada dhinac way ka go-need heshiiskii jibuuti lagu gaaray bishii juun sagaalkeedii saxiixiisana la dhamaystiray sagaal iyo tobankii agosto in si buuxda loo dhaqangeliyo oo si hagar la-aana oo heshiiskaas u dhaqan galo loona diyaar garoobo runtiina waad garan karaysaano markay xabad suujin iyo ciidamo maaragtay arrimahooda iyo yimaadaan arrintu dabcan way muxuu ahay farsamay u baahan tahay xaqiiqa raadin dhabay u baahan tahay marka waa waxyaabaha kulley kalifay in qiimeyn iyo tashi awgiis shirka soddon casho dib loogu dhigo marka taas waxaan jecel lahay horaad ula socoteen inaan hadda ku laalaabto ku noqnoqdo looma baahno waxaan filayaa baaqii laga soo saaray waad la socoteen soo maha taas marka uma baahno in laydinku waashiideen insha allah arteen waxaan yani kaloo jiray shirkaas isaga ah waxaa ka horreeyey shir hal maalina oo guddiga xiriirka ee caalamiga ah ee soomaaliya ay qabteen ooda la yihahdo contact group shirkaasna waxaa runtii lagu taageerayey shirka muxuu ahaay dhaqangelinta heshiiska jabuuti oo labada dhinac u qabsoomayey waxaana gogolxaad iyo taageerada ayuu u ahaa go-aanada la gaarana kulley waxaa kamid ahay in labada dhinac lagu adkeeyo inay ku dadaalaan in heshiiska jabuuti ay dhaqan geliyaan bulshada caalamkuna ay gacan ku siiso sidii heshiiskaas loo dhaqan geli lahaa halkaas runtii shir wanaagsan waa isagana waxaan aada iyo aada runtii jeclahay inaan mahad weyn u jeediyo dowladda iyo shacabka jabuuti oo runtii xil weyn iska saaray si shirarkaas ay u qabsoomi lahaayeen si shirarkaas ay guul ugu dhammaan lahaayeen si shirarkaas ay u noqon lahaayeen kuwo miro dhala oo dhibaatada ummadda soomaaliyeed ka saara dadaalkoodana way wadaan waana aada iyo aada uga mahadsan yihiin halkaas haddii aan uga baxo shirarkii waxaan yani aada iyo aada jeclahay inaan arrinta ku saabsan yani dhibaatooyinka maalmahan dambe soo food saaray ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool muqdisho oo la fidiyey warar ah in ay boorkii xoran yahay aeroboortkii aan laga dooli karin laga soo degi karin dad yani ummadda soomaaliyeed aan u danaynayn ruuxo aan u danaynayn ummadda soomaaliyeed oo yani muxuu ahaay ereyada noocaasa ee fidinaya kuna danaya weliba sicil in yani muxuu ahaay ay isku dayaan inaan yani diyuuradahanas diyuurada isu soo degin ay ku mixina damaad waad garan karaysaan waa yani runtii ummaddii halla cuna qabateeyo ummaddii yani weliba idoo ramadaan lagu jiro idoo waktigii xajka uu soo dhow yahay oo dadkii ay isu qabanqaabinayaan kulley inay qorshaystaan magacyadii safarada iyadoo dhibaatooyin badan yani dalka ay muddo dheer ka soo jireen oo dadka ay saameeyeen marka ummadda yani somaali waxay u baahan tahay cid u gargaarta cid taakulaysa cid yani nabad u raadisa oo u baaqda in wixii colaad hore ama xiisado colaadeed wax kastoo jirada in la ilaado la walaaloobo gacmaha la kabsado yani muxuu ahaa wax safaraarbana laysu ilaaliyo heshiiska jibuuti oo la gaaro runtii waa furihii nabadda waana yani kan wadada keliya oo ummadda soomaaliyeed gaari karta nabad waa heshiiska isagaa dabcan isbahaysiga dubaxooda soomaaliya iyo dowladka meelgaarka ayaa wada galay qaybaha ka maqan oo yani dabcan mucaaradka ah ku ah dowladda yani albaabka waa u furan yahay waana kusoo biiri karaa heshiiska laakiin runtii in ummadda la dhibo oo wax yani noloshooda waxyeelaya laysku maaragtay luro aad baa loogu wanaagsan yahay aad baan yani runtii aan isku xambaareynaynaa cid kasta oo yani muxuu ahaay tasiilaadkii ummadda soomaaliyeed ay ku nooleed xamidaad kusoo rogaaya ama xamidaad ku sheegaaya marka waxaan leenahay dhaqdhaqaaqa ganacsisadana waxaan ugu baaqaynaa adaha diyuuradaha inay hawshooda wadaan ku dadaalaan umaddaasi wixii dhibaateynaaya inay ka danqadaan muxuu ahay umadda soomaaliyed waxaan ugu baaqaynaa kolley inay ayaguna raadiyaan nabadda kuna dadaalaan nabadda wixii nabadda kasoo horjeedana ay ku qabtaan ayaan kulley soconahay aada iyo aada ayaa umahadsantihiin anigu waxaan keliyaha jeclahay inaan intaas fariinta igu soo gudbiyo waa wakti xilli kolley ramadaana dadka ay sooman yihiin waxaan ummadda soomaaliyeed ugu duceynayaa in ilaahay soonka ka aqbalo una fududeeyo